asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkadle waana xubinteennii aynu inta badan dhinacyaha badan iyo qaababka badan aan wax iskala eegi jirnay innaga oo qiimaynayna hadba qaybta ay gacantu soo qabato ama qaybta aynu helo ama qaybta aan soo diyaarinno si aynu isula eegno xubinta iyo macnaha ku dhex jira si aanu u furfurno teenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa isla aqoon-yahankeennii hore ama aqoon-yahankeennii caalamiga ahaa ee soomaaliyeed hadda dadka jooga aqoon-yahan me waa akhristayaal dhegaystow yeena isaga ka khaldamin dadka maanta jooga akhristayaal baa la dhahaa laakiin aqoon-yahanku wuxuu ahaa midkii xoolaha sida loo dhaqda yaqaanay beerta sida loo abuuriyo waxa u fiican yaqaanay midkii dhirta iyo geedaha sida laysugu daweeyo yaqaanay midkii geela sida loo dhaqda iyo sida looga ilaaliyo waxyaalaha yaaqulka ehe cuna yaqaanay kaas ayaa aqoon-yahan ahaae midaan isagu is aqooninba oo ishaadan meeqa magac bay leedahay hadaad dhahdaa naf soomaali ku sheegi karin ama dhegtaadaas meeqa magac bay leedahay hadaad dhahdaa naf soomaali ku sheegi karin ama ilkahaaga soddon iyo labada ilig meeqa magac bay leeyihiin ama say isu raacaan meeqa jifay ka kooban yihiin qabiiladay ka kala imaadeen haddaad dhahdaa aan waxba ka sheegi karin markaan qabiil leenahay qaar baa laga yagaa dhegta taagtaanood qabyaaladii idinla tagtay ilkahaan ka sheekaynaya aad u qaadataan dee qabyaaladii qabiil waa kala laba ilkaha laftoodu qabiil qabiilay leeyihiin afar baa waxaa la dhahaa foolal afar dhoolal baa la dhahaa afar micyaa la dhahaa afar waxaa la dhahaa gows caqliyeed afar waxaa la dhahaa gows cunteed afar waxaa la dhahaa gows horaad afar waxaa la dhahaa gows dhexaad saasay marka iyo jifo jifo iyo isugu raacayaan dee dhegaystow adiguba waad baran kartaa marka aqoon-yahankeenii baa la weydiiyey waxaa lagu yidhi bal aan ku weydiinne wax badan baad noo faa'iidaysaaye bal rag ka waran rag ka waran hada hore waxaan soo aragnay isaga oo geel ka warramay oo ari ka warramay oo lo ka warramay maanta dadkii u soo dhaadhacay markaasa waxaa layidhi bal rag ka waran aqoon-yahanow noo faa'iideeyo bal rag ka waran kolkaas wuxuu yidhi aayar wuu u gaabiyo jawaabtiiba kuma cuslaynin wuxuu yidhi rag waxaaga sii wixiisana u daa rag waxaaga sii wixiisana udda kolkaas waxay dhaheen dee macquul ma aha see nin intaa waxayga siiyaan waxiisa ugu dayna siyo waayahaye waayahay haddaadan sidaa diidnaa yeelaynin waxaagana u diid wixiisana weydiiso balad aragtid waxaad kala kulantay inta anaa ku daray waxaad kala kulantada isagu wuxuu yidhi rag waxaaga si wixiisana u daa mayay dheheen ma yeeli karna taasoo macquul maaha kolkaasuu wuxuu yidhi waxaaga u diid wixiisana weydiiso de halkaa maxaa ka soo baxay halkaa waxaa ka soo baxday aad aragtid waxa aad kala kulanto iyo waxa kaa raaca aad aragtide bal sidaas samee muxuu ku yidhi waana arrin wanaagsano bini aadamka haddii in adigu aad waxu dhigto oo nin xaragooda aad noqoto halkaa iska maro oo aniga waxu weydiisan nin sharaf iyo karaama leh unbad weligaa ahaanaysaa weliba ragga kuwan ragga laakiin maalinkaad dhahda wax ii dhiiba xan bay kugu bilaabayaan waxay ku dhahayaan sidan weeyo sidan weeyo ninka xaggu taagnaa xaggu taagnaa xaggu taagnaa ama mid la ceebiyey baktiyey oo rabaabka nooga soo xidha cabdinaasir baa meelaha mara in la dhaho yaad noqonaysaa midda iyadiina waa mid sharaf dhaca maarata bilaadanka noloshiisa ku ah marka ninkana rag taas ayuu ku tilmaamay saasuu u sheegay wuxuu yidhi rag waxaaga si wixiisana u daa maay dhaheen macquul maaha markaasuu yidhi waxaaga u diid wixiisana weydiiso mahmaada maantaan ku soo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi nin dhargey talo ha weydiin